haddee ninka markii naftiisa iyo maalkiisa iyo gurigiisa iyo ilmihiisa loogu soo dhaco inuu isdifaaca waajib diiniyana weeye sidaa darteed ciidamada puntland maanta guul bay arrintaas kasoo hoyiyeen dagaalkaas insha allah waxaan rajaynayaa inta yaroo daba iska raacintayo hadhayna berrito in lagu soo afjari doono ciidamada puntlandna ay xadka puntland leedahay oo ah labada gaatama soo xiri doonto insha allahu haddaysanba dhaafin dadka reer puntland dowlad iyo shacabba dalka in la difaaco baan ugu baaqayaa in ciidamada la garab istaago dagaalka ku jira oo dhimanaya oo dhaawacmaya oo ciidooda difaacanaya iyo dalkooda iyo diintooda iyo dadnimadooda iyo sharaftooda ciidam dadka shacabka ahi inay naf iyo maalba la garab istaagaan gabdhaheenii qaaliga ahaayoo timirta iyo biyaha ka daba sidi jiray ciidamadu markay dagaalada ku jiraan haddee sidood iyo laba jibaaran ama boqol jibaaran baan ka rabnaa ragga sidoo kalea laga rabaa sidaa darteed maadaaba dalkeenii layna ku handaday oo inagu aynaan cidna duulaan ku ahayn diinta islaamkuna ogoshahay inaad ciddii kaa gardaran ee hadalna kugu dayn weyda iyo wadahadal iyo walaalnimo inaa iska difaacdid maadaaba ay waajib tahay dadka reer puntland waxaan ugu baaqayaa una soo jeedinayaa fadhiga inay ka istaagaan dagaalkana qof waliba wixii uu kaga qayb qaadan karo uu kaga qayb qaato nimankaa hadiyadda noo keeneen hadiyadda in laga reebo ay ummadda soomaaliyeed ku dhibaataynayaan waxaan intaa ku darayaa musabixi ninkan sheeganaya madaxweynaha jeegaanta gruubka jeegaanta loo yaqaan dhibaatada iyo gardaraysiga puntland keliya maaha waxa uu soomaali dhexdeeda ku haye dadka waqooyi degan waa la soconnaa inuu shaar maamulu gashaday beelo oo oo kula dagaalamayo beriga sanaag ceelaf weyn iyo aagiisa dagaalada ka jira oo soo noqnoqday waa ognahay inuu qeyb weyn ka yahay soomaali waxba kuma dhex kala dhex qarsoona isku af weeye isku diin weeye waa deegaan sidaa darteed haddee ninkaani geeska africa o dhan buu dhibaato ku yahay shabaabkana saldhig isagaa u ah sidaynu wada ognahay marka sidaa darteed puntland dowlad iyo shacabba si wada jira inay isaga difaacdo dagaalkaas naga qayb qaadato baan usoo jeedinaya dadka reer puntland dhammaan meel kastoo ay joogaan fadhigana laga istaago wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu